adeega internetka shirkada hormuud ee magaalada kismaayo ayaa labadii toddobaad ee ugu dambeysay ahaa mid xawaarihiisu aada u hooseeya taasoo ay shirkadu ku sheegtay cilad ku timid fiilooyinka internetka soo qaada ee badda hoosteeda mara internet xumada magaalada ka jirta ayaa saameysay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo adeega internetka u isticmaala siyaabo kala duwan oo shaqadooda iyo xiriirka dadweynaha muhiim u ah qaar kamida shacabka magaalada kismaayo ayaa ka hadlay sida internet xumada jirta u saameysay iyagoona qaarkood sheegay in shaqadoodu ay tahay mid ku xiran internetka halkaasna ay caqabad uga timid waxayna shirkada hormuud ka codsadeen in si deg dega loo xaliyo cilada internetka haysata hormuudka internet waxaan dhihi lahay aniga dhib weynaan ka qaba dhibkaasaan ka qaba haween walba lacagaan ku shuba lacagteedii ma dhamaata meesha ay ka baxaan maar dhihi lahaa mudaharaad soo qaada imaada hormuud agteeda horta saameyn badan baa anigu yeelatay waxaa ka kow ah arrimo badan baa iska jira horta aan tigtobka aada u isticmaalaa qolalka bulshada lagu caawiyey iyo qolal badan baana joogjoogaa marka dhibaatada ugu weyn waxay ahayd horta toddoba maalin aana qad qabsanin oo tigtok aana gelin oona qol korin oo bulshadeedii dadkaygiiba aan la dhex qaadin labadeeda telefoonba baakin ay ku jireen ma fahante waxaa ugu baaqayaa horta marka koowaad inay baasha dardar geliyaan ee awoodda sii kordhiyaan shaqada hadda ay sii wadaan waa arrin fiican habeen baabin ka dambaysa waxaa waaye si toosan bay u wadaane waxaan leenahay garabkoodana allah galo hortas hormuud sideeda bannaan saameyn aad iyo aad u ballaarana nagu haystaa baryahan aniga aad iyo aada ugu xumaay maadaama aana ku shubtay adeega billaha maadaama aan ku shubtay adeega billaha oona hadda aan ka faa'idaysan lahay marka aad iyo aad ugu xumaay saameyn badanna nagu haysaa saameynta dee qadka kuma hadli kari waxba kama daawan kari wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu nagu yeeshay waayo dhibaatooyin fara badan ayuu nagu hayaa shakhsi ahaantayda haddii aan ka hadlo muubeelada ayaan anagu ka ganacsanaa oo aan ka shaqaynaa muubeelada qof walba markaan taleefonka aan ka gadayno qof walba wuxuu leeyahay qadka ii bargoraami qadkiina ma shaqaynayo waa shirkadda cillad xaggeeda ka jirto waaye marka qofkii wuxuu u qaadanayaa cillad taleefoonka ka jirto ayuu u qaadanayaa sidaas darteed saameyn aad iyo aad u fara badan ayuu nagu hayaa iyo dhibaato aad iyo aad u weyn waxaanu codsan lahayn in ay hormuud sida ugu dhaqsiyaha badan qadka ay nooga shaqaysiiso shirkada hormuud ayaa sheegtay in shaqaalaheeda oo kaashanaya howlwadeenno caalami ah ay ku howlan yihiin hagaajinta internetka